xilli maamulada galmudug iyo puntland dadaalo xoogan ugu jiraan sidii xiisadaha colaadeed ee beelaha ololaha ku dhex mara gobolka muduga loo xalin lahaa ayaa sheikh cabdulaahi aadan bare oo ka mid ah culimada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa ugu baaqay bulshada muslimiinta gaar ahaan kuwa gobolka mudug inay ka digtoonaadaan falal walba oo horseedi kara nabadgeliyo la-aan waxa uu sheikhu ku dheeraaday ahmiyadda ay diinta islaamku siisay wada noolaashaha bulshada iyo sidoo kale waxaa ka dhalin karaa in qofku si fudud uu naf u jaro war dadka islaamka waxaan uga digaynaa dhiigga macnadarradaah oo dadka shahaadanahaya oo ahlu tawxiidkaa oo salaada tukanahaya xabadda inta bash lagu siiyo la dilahayo oo lagu bara waxaa hayo oo hadka la so war waxaa islaamnimo maaha qofkii waxaa geystay ilaahay sidaanu ka yidhi qowlka ilaahayna lama bedelo beenna ma noqdo aayaddaasaa qiyaamo kaaga horraysa ogo nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu finnaar buu labada muslim hadday iska hor yimaadaanoo kulmaan bisayfayhimaa labadooda seef iyagoo wata laba aaladood laba qori laba seef laba waran laba iskhilaafsan waxay rabaan ha watee mid kastaaba wuxuu rabaa midka kale aaladii ku dili lahaa buu wataa way iska hor yimaadeen mid baa kaw looga siiyey falqaatilu walmaqtuulu fi naar buu kii la dilana waa ahlu naar buu yidhi kala dilana waa ahlu naar buu qiila yaa rasuul allah haadaa alqaatil kani waa kii wax dilay waxaa loo yidhi nebiga kani waa kii wax la dilo waan garanaynaayo qof muslimuhu dilay saasuu naarta ku mutay famaa baalulmaqtuul midka la dila shanigiisu muxuu yahay kana muxuu naarta ku mutay waaba la dilay waxna ma uusan dilin muxuu nebigu ku jawaabay innahu kaana xariisan calaa qatli saaxiibihi qofka walaalkiisa oo saaxiibkiisa ah dilkiisuu ku dadaalahaye nasiibkan ku saaxiday ilaahay baan u qadiray asagoo muxuu u qasday inuu qofkan soo diluu rabay laakiin waa lagala hormar labadoo ahlunaarka waxaad garanaysaa casmiga waxaa la yidhahdaa in laysku ciqaabo qofkaan ficil ma samayn laakiin casmiguu sameeyey wuxuu go'aansaday qofka kale inuu dilo casmigaasaa lagu ciqaabaya xikmadda ilaahay waxay keenaysaa ilaahay dad aan dhulku qaadin maba abuurinba haddii dhulka aan u malayno inuusanna qaadin xikmadda ilahay baan ka hor imaanaynaa dhulka iyo makhluuqa ku nool ilahay wuu suu talagalay waana qaadaa oo si waxay ugu noolaan karaan waasica bay ugu noolaan karaan haddii dhulka annaga ciriiri nala noqdo balaayo kale aan nagu dhex jirta maahane dhulkaana waana qaadaa anaa iskale iyo anaa iskalena warkeeda iska daa dhulka ilaahay baa iskale
culimodiinka gobolka mudug ayaa maalmihii ugu dambeeyey kordhiyey fariimahooda baaqa ee ku aadan in bulshadu ay nabad ku wada noolaadaan